afartan iyo laba kun oo arday ayaa maanta u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga kaas oo ka bilaabanaya magaalada jowhar iyo guud ahaan gobolada dalkeena soomaaliya sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xarumaha imtixaanka lagu gelayo ayaa waxaa la geeyey ciidamo loogu talagalay in ay sugaan ammaanka xarumahaasi iyo kormeerayaal loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanka kuwaas oo qaarkood ka socda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo soo gaaray magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle la taliye ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi warbaahinta isnay u sheegay in ardayda gelaysa imtixaanka looga baahan yahay in ay diyaargaroobaan islamarkaana ay waqti fara badan siiyaan sidii ay wax u aqrin lahaayeen maadaama ay yihiin kuwa rajo iyo weliba han wanaagsan kale gullo ay gaaraan sidoo kale ardayda maanta u bilaabmaya imtixaanka ayaa waxa uu ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha dadka ay isla dhex marayaan sida in imtixaanka qayb ka mid ah la qaybiyey oo uu suuqa wareegayo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle ayaa lagu wadaa in ay kormeeraan goobaha lagu qaadayo imtixaanka waxaana uu si rasmi ah maanta uga bilaabanaya hirshabelle galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo banaadir wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sanad kasta qaada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare waxaana mararka qaar dhaca cabasho ay ardaydu markaasi jeediyaan iyada oo wasaaraddu dadaal xoogan ay u gashay sidii ardayda soomaaliyeed ay u wada mari lahaayeen imtixaan midaysan hal shahaado la wada aqoonsan yahayna ay siiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya